horta waxay ugu dhalatay anigoo shaqaysan inaan waxbarto waqti hadda aan saas hadda u dheerayn oo labada kun toban iyo afarti meelahaas waxay ugu dhaliyay waxay ahayd inaan waxbarto shaqaystana in aysan nolosha ku dhisnayn in la shaqeeyo keliya waxna la bartan ay ku dhisan tahay marka taasaa ugu dhalis in aniga wax barto anigoo shaqeeyo inkastoo jiraan caqabado kusoo wajihi karaan adigoo shaqeyso markaad shaqeyso waxna baratid mararka qaar caqabado badan ku imaan karaanoo shaqadaadii iyo isku wadi weysid wayna waxayna u baahan tahay in la dulqaato in badan boqolkiiba sagaashan cabaas yaa kugu dhiirigeliyey ma qof baa dad maaragtay kula mida waxaad aragtay iyagoo shaqasin wax baranaya mise waa fikrad adigun kaasoo maaxatay inaad wax barato horta arrintaas waa fikraddaas waa fikrad aada u muhiima horta aniga igu dhalatay inaan waxbarto shaqeeyana waxay ugu dhalatana waxay ahayd markaan arko dadka dhallinyarada aan islehayn oo isku ciyaalka xaafad ahayn oo dan aan isla joogno oo isla cunteynayna waxna baranayaan laakiin aana shaqaynayn anigana waxaan noloshayda inaan ku tijaabiyo waxna inaan waxbaro karo shaqeyno karo taas waxay ugu dhalatay marka aan arko dhallinyarada asxaabta aan nahno oo waxbarteen oo heer nolol fiican raadinayan ana inaan sidoo kale aan raadsan noloshaas oo kale iyo mid lamida
la qabsiga marka adoo shaqaynayay oo waxbaran jirin iyo adoo shaqaynayo waxbarasho bilaabay la qabsigeedu sidee ahayd sidee kugu suuro gashay horta taasi waxa waaye waa fududaha adiga wax kasta oo noloshaad ka dhaadhacsiiso way fududaanayaan laakiin haddaad adiga iska dhaadhacsiisid inaadan waxbaro karin haddaad shaqaysa aadan waxbaro karin saa iskaaga dhaadhacsiiso le ahaane adig marka haddaad iska dhaadhacsiisa adoo shaqaysa inaad waxbaro karto waxbaa bara kartaa noloshuna madidiisa adoo shaqaysa inaad waxbarat marka taasna waa waxaa jirta dhallinyaro kula mid ah oo u bareera inay shaqaystaan oo keliya laakiin iska dhaadhiciya in aysan waqti u hayn ay wax ku bartaan laga yaaba in dhallinyaradaas in waqtiga shaqayso waqti lamid ay shaqeeyaan waqtiga adiga barashada ku bixisana ay iska dhaadhiciyeen in aanay wax ku qaban karin fikirkaada hay horta taasi waxa waaye qof kasta waqtigiisa soo asiga oo ugu xisaabtamo oo noqonaa mooye waqtigu mana bato mana yaraado waqtigaa shaqada matalan oo kale wax baa barataa casharaa soo qaadane marka inaad diyaarisaa u baahan taha shaqaana ku jirtaa marka adi haddaad iska dhadhacsiisid inaad isku qaban karta labadan shaqo waa isku qaban kartaa lakin haddaad iska dhadhacsiisid inaadan isku qaban karin waxbaa noloshu waxaad iska dhaadhacsiisa le ahaane marka waxaa taasi waa la bara karaa adoo shaqeyna waa la bara karaa wayna fududaha in la barto qofay ku adagtaana ma lahan laakiin waxa waa inay adig fikradda kugu dhalato inaad waxbarato marka hore markay noqoto marka shaqooyinkaada iyo waxbarashadaada midda maanta aad isleedahay alaylehe muhiimay ku noqoto la-aanteed ma joogi karto haddii ay laba arrin adag ay ku qabsadaan oo alugiraado midkood daaqadda ka bixi tee kula fudud horta shaqaduna waxa waaye markaad waxbarane ood cid ku saacida aadan haysan waxa waaye inaad shaqaysaa waa muhiim inaad waxbarataan waa muhiim laakiin haddii ay labada mid ay timaado waxbarashada mustaqbal ay leedahay laakiin shaqo maanta mustaqbal ma yeelanayso maanta slee ku egtahay marka taasina waxaan dhihi lahay waxaan dooralahay waxbarashada waayo waxbarashada waxaa waaye haddaad waxbaratid ma ku tusinaysid inaad qof u shaqayso adiga aad maskaxdaada inta dib uxsantataa ka mira dhashan kartaa waxbaad qabsan kartaa horumaraa subsan kartaa marka taas waxaan dhihi lahay waxbarashada ha lagu dadaalo fikradda ah marka qofku in uu tacliintiisa uu ku xiro midaan dhammaad lahayn laakiin shaqadiisu ay noqoto wax isaga u gaara oo uu ku kaabo noloshiisa dambe waxaa laga yaba inaysan dhalinyaro badan adiga kula mid aysan ka dhaadhacsanayn waxaana jiri karaa caqabado laga yaaba inay maaragtay ku waajahaan ka adiga ahaan ma jiraan caqabado kugu waajahay oo maalintii ay kuu dhalinaysay iyo maantaba jira oo laga yaabo xataa dadkaas maaragtay in lagu garaabi karo inay ku saxsan yihiin inaanay isku wadi karin waxbarashada iyo tacliinta horta taas waxa waaye qof kastaba waxbaa saacida aniga marka aan waxbaranayo waxa ay saacida boqolkiiba sagaashan wax dhallinyarada aan la jira waa dhallinyaro waxbaratay marka taas waxaan ka helaa garab weyn aan ka helaa aniga maanta waxaa laga yaabaa inaan cashar soo qaato aan markaan guriga la imaado xataa aan haddaana soo fahmin oo la ifahansiiyo marka haddii dhalinyaro badan oo waxbarato guriga kuu joogto wax kasto adig inaad qabato inaad qabato aad ku fikirto way kuu suurtagelayaan waayo dad ka yaqiina guriga kuu joogo marka taas waxaa waaye aniga caqabad weyn igalma kulmeen boqolkiiba sagaashan waxaa waaye waa ii fududahay inaan waxbarto haddana waa ii fududahay marka dhalinyarada kale oo caqabadaha ay wajahaan matalan oo kale waxaa laga yaabaa inaysan gurigi markay tagaan dad waxbarashada ku saacida aysan joogin marka taasoo kale caqabad way ka imaan kartaa waayo qof waxbarashada kugu saacida haddaysan guriga joogin caqabad weyna kaaga imaan karto casirka adoona fahmin haddana ku laabane iskoolkii oo kale marka hadhuudi waxay noqone adigoona waxba fahmin inaad ku laabatid adoona waxbaba fahmin aad kasoo tagto marka waxa waa taas caqabad way noqon kartaa dhalinyada qaarkood wajaha mise waxaad leedahay suuragal ma ahaan qofka wax baranaya ee shaqaysanaya haddii aanu haysan gacan ka baxsan kuulka wax ku barto oo saacida oo ka kaalmaysa in casharada loogu celceliyo waa mustaxiil in qofkaas uu wax barto horta taasi waxaa waaye qofku markii uu shaqaynayo waxna baranayo horta bo- caqabada u- koobaad oo soo wajahda waxaa ugu badan waxaa waaye qofku markuu guriga tago qof dad casharka ugu celiso oo casharka hadduusan soo fahmin fahansiiyo hadduunse haysan taasi waxaa waaye qofkaas caqabad weyn way kala imaan karta waxaa waaye hadhowdii waxaa laga yaabaa qofkan inuu casharka uu soo qaado oo jaanis ku akhriyi waayo oo sidiisu ku celiso marka hadduu sidiisu ku celiso oo qof ku saacidan oona haysan meesha waxaa- qofka waxaa ka imaan karta inuu niyad jabo oo marar badan intuu ciyaalkii oo la dhiganayo kale oo casharka active u yaqaan markuu arko waxaa laga yaabaa inuu niyad jabo oo marar badan inta niyad jabo niyad jabo waxbarashadaas uga haro laakiin qofkii aada u dadaala wuu gaaraa mustaqbalkiisa iyo wuxuu haminaa oo dhan cabaas waa maxay waxa ugu weyn ee maanta kugu dhiirigeliya inaad waxbarashadaada sii wado oo aad xeer sare kasii gaarto yani waa maxay waxa ku dhiirigelinaya oo qalbigaada ku jira ee isleedahay ha ka daalin inaad waxbarato Mm, okay horta boqolkiiba sagaashan waxaa aniga dhiiri gelinaya horta waa inaan mustaqbalkayga dhiso waa boqolkiiba sagaashan waxaa aniga aan waxbarasho inaan waxbarasho igu dhaliso ilaa haddan aan u wado waxaa waa inaan mustaqbalkayga dambe aan dhiso aanan ku ekaanin gacan bili-aadan inaan u shaqeeyo markasta oon qof shaqaala ah oo dad ku tiirsan aan noqdo markasta inaan gacantayda aan ku shaqaysto horta waa boqolkiiba sagaashan waxa ugu dhaliyay inaan aniga aan waxbarto midda kale waxa kaloo ugu dhaliya waxaa waaye inaan aniga waxbarto aniga markaan si gadaal u fiirso ciyaarka la dhashay iyo fimilkaiyo boqolkiiba sagaashan waa dad waxbarto marka anigana saas markaan arko dadka walaalahayo misena waxbarteen kurtigood anigana marka waxaa waaye inaan waxbarto cid iga haysata ma lahan marka waxaa waaye waxaan ku waxaan ku fikir inaan waxbarto anigana weli waad dhalinyar tahay xaqiiqatan mustaqbal ifaya ayaa iga kaa muuqda waa maxay marka mustaqbalka ugu weyn tacliinta maanta aad baranaysaa waxaad ka rajaynaysaa mustaqbalka Een, mustaqbalka aan ka leeyahay waxbarashada inaan gaaro ina mustaqbalka aan rajeynay inaan haddaan waxbarto aan gaaro waxa waaye ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo aniga ilaa iyo aan mustaqbalkayga waxbarasho aniga nafsadeyda ku filan ilaa aan ka helo inaan waxbartana aan aan jeclaha markasta haddii se caqabad iga jartaa waxbarashadii ayse iga hor imaanin midda kale waan jeclaha boqolkiiba sagaashan in aan gaaro hamigeyga waxaan ku hamiyey inaan gaaro waxbarashadeydana waxaa waaye inaan dhammaystirto oo ilaa jaamacad ilaa iyo master ilaa intaasoo dhan inaan soo diyaarsho waa ku hami weynaa markasta boqolkiiba sagaashan cabaas shaqada hadda aad ku jirto iyo waxbarashada goormaad jeceshahay in waxa aad barata aad ku shaqaysato oo shaqada hadda aad haysaa aad ka tagto taas waa waxaa waaye fikrad een, aniga horta nafsadeyda waxaan jeclahaa waqti dhow haddii ii suurtagelis inaan waxaan bartay aan ku shaqaysto dee qofkuna marku wa- mar dhow waxbarasho bilaabo waxaa waaye in badan uu sugaa waa gi- maanta mirihii la talaalo hore lagama gurto waxbarashadu waa miro la talaalo oo la korsho marka ilaa ay ka gaarto heer la gura karo waa siiwada waxbarashadeeda markay gaartana insha allah waa gura doonaa baaqaada marka iyo fariinta aad isleedahay waa laga faa'idaysan karaa waa aragnimadaada oo aad jeceshahay inaad la wadaago dadka kula midka ah ee shaqaysta ee aan fursada u helinay wax bartaan horta waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed qof kasta oo fursad yar u heli karto inay waxbarato inay waxbarato ayaan ugu baaqaya taasoo ah qofku markuu waxbarto iyo markuusan waxbaran waxaa waaye wax farqi farqi weyn aa u dhexeeya qofku markuu waxbarto noloshu waxay too fahmaan qofku laakiin markuusan waxbaran xayaatada uu ku nool yahay xataa waxay tahay ma fahansan marka waxaa waaye qofku waxaan dhihi lahay qof kasta oo ummadda soomaaliyeed ka mid ah iyo qof kasta oo muslimaba in ay waxbarato ay ku dadaasho ay jahliga ka dheeraato taasaan ugu baaqaya